haddaba kulanka labada madaxweyne ayaa yimid ayadoo labada dal ay lahaayeen muddo aad u dheer xurguf khilaaf waxaana dhan walbaba uu lahaa xulufadiisa gaarka ayadoo sidoo kaleetana muddo aad u dheer ee cadaawad dhex taalay sida fudud ee labada hogaamiye ay u kulmeen ayaa ah arrin inta badan su-aal laga keeno u muuqata in mid walbaba uu rabo inuu sameeyo taariikh baalka asaga u gasho haddaba si kastoo ay ahaataba maxay tahay waxaa laga filan karo kulankan labada hogaamiye ay yeesheen waxa kasoo bixi kara rofesor cabdi ismaaciil samater oo baraka ah jaamacadda minnesora ayaan khadka telefoonka ee magaalada minneabolis kula xiriiray wuxuuna ila falanqeeyey sidaa ay ula muuqatay kulanka labada hogaamiye
walaal waad salaaman tahay dadkana waxaan ku leeyahay waa habeenkii ilaylo hadarka ilaahay soomaali khadar ha ugu soo dhiibo waxa weeye walaal waxaad moodaysaa riyo aan hore loo arag siday labada qof ee madaxweyneyaasha ka north korea iyo ka maraykanka u dhaqmayaan aan loo dhaqmi jirin ayaad moodaysaa meesha inay jirto laba arrimood ayuunbay mid noqon doontaa markaasi in game ama ruwaayad la ciyaarayo qaar ahaan qoloyinka reer korea iyo ismelmel weyn oo mucjisada oon hore loo arki jirin inuu meesha kasoo baxayo labadaasu mid weyan walaha waa gartay marka maxaa cajiib sidaasi u leh oo dhan walbaba aada isu leedahay armaysa ka dhabeynenba kulankan waxa weeye horta ninkan kim saddex jeer ah tegay magaalada beijing iyo dalka china muddadii sheekoodanay socotay manay suuragal noqoteen inay kuuriyada waqooyi yeelato hubkan halistee nuclearka la dhaho haddayna jina gacan kula jirin meesha oyna cilmi ahaan iyo hab ahaanba u dhaqaalaynayn may dhici karteen marka iyadoo china ayna la socon inuu ninkani waxaan yeeli karo ayaa mucjisad ka dhigi kara taasi waa ta koowaad qolooyinkan reer galbeedka gaar ahaan madaxweynaha trump iyo qolooyinka xulafadiisa la socda kule waa in waxaan la baabi'iyaa dadkii xataa cilmigan sameeyey waa in meesha laga saaraa si aan dib dambe loogu soo noqon waxaad moodaysaa laba sheeko isbarbar ordaya oo la moodayo inay isku eeg yihiin haddana nuxurkoogu kala duwan yahay ayay walaal sheekadu u eegtaa waa garta marka laakiin la fiiriyo kuuriyada waqooyi oo u muuqata in la go'doomiye oo dhaqaalaheeda hoos u dhacay oo adduunka inteeda kale ka gooni ah iyo marka la fiiriyo maraykanka oo xataa laftiisa hanjabaadaha joogtada iyo mushkilada dhinacaas ka haysata ay soo badanayso waayadii ugu dambeysay tanaasulaad sooma imaan karo oo dhinac walbaba inuu wax hirgeliyo tallaabo taariikhiya inuu ku tallaabsado ay doonayaan ah haddii walaal taariikhda dib haynu u raacno markii dagaalka kooriya la galay ee maraykankuna koonfurta xulafada u lahaa shiinuhuna qolada waqooyiga xulafada u lahaa waxa weeye iyadoon china nuclearna haysan aan haysan dhaqaale fara badanna ayay kuuriyada waqooyi gaashaan uga noqotay maraykan iyo xulafadiisa koonfurtaba maantay taana tahay dhaqaalaha labaad adduunka ugu weyn oo muddo dhowna la filayo inay noqoto dhaqaalaha koowaade adduunka oo nuclear haysata ciidamadeeduna ka fara badan yihiin ciidamada cid kastoo maanta adduunka jooga u malayn maayo hanjabadahaasi inay wax weyn ka bedelayaan north korea waayo dhaqaalaha ugu weyn ay leedahay waxa weeyaan china wey markaa chineeska iyo waxaan qabaa north koreansku inay wax isla og yihiin waxaana laga yaabaa taasi inay qeexdo marka berri ama maantaba la kulmo jidka la mari doono sida u ekaanayo aynaan iloobina in putin iyo madaxweynaha chineesku hay maalmahan ku shirayeen magaalada beijing marka waxyaabo badan ayaa barbar socda laakiinse hanjabaadu horey u gilgili lahayd marhay ka liidatay baa jirta waqooyiga korea maanta laakiinse u malayn maayo hanjabadahaasi wax weyn inay keenayaan walaha waa gartay mar waxaa jirtay kulankii lix geesoodka ahaa uu jiray oo madaxweyne buush uu ku dhowaaday xataa in heshiis la gaaro inkastoo aysa suroobin markii shiinaha iyo jabaan iyo kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed maraykanka dhammaan ay ku lug lahaayeen kaasi kan muxuu uga duwan yahay wax weyn ugama duwana runtii waxaad moodaysaa kaasoo chineeska iyo ruushkaiyo la socdaan ayaa laga moodaa inay usoo dhowaan lahaayeen laakiinse waxaa laga yaabaa oo bini aadan baynu nahay bini aadamka xaajinka ku jiraana waa halkeeda waxaa laga yaabaa in hadduu ninkan kim isbedelay uu isyidhaahdo mar qura ismelmel iyadoon china kula socon waxaa laga yaabaa inay labada xisbi ee shuyuuciga ee ka talinayay kuuriyada waqooyi iyo china ee xulafada muddada badan soo ahaa inay wax ka dhici doonaan meeshaasoo laga yaababa xukunkiisaba inuu ku waayo oo chineesku hoosta ka ribdhana arrintaasi marka waxaan isleeyahay waxa weeye hadduu boodo uu yidhaaho waanu saxeexanaa wixii maraykanku u rabo waxaan qabaa ilaah baa wixii soo socda ogay inay muddo dheer taasi qaadanayso oo lagaba yaabo inay leeyihiin labadan sannadood iyo barkan u haray trump sidan han ku dhammaynahan jabaadiisuna sidaa ay ku dhammaato waa suuragal taasina inay dhacdo walaal waa gartay fikirkii shuuciga inuu uga dambeeyey gacansiinta iyo gacansaarka shiinaha ay la yeesheen kuuriyada waqooyi ma laga yaabaa iyo xataa shiinaha oo waayadan dambe haddaa si u fiirsid kuuriyada koonfureed laftirkooda ayaga xataa u janjeersaday in waxyaabo badan ay soo dabcin karto oo kuuriyada waqooyi maskaxdeeda hore ay bedeli karto suuragal ma u noqon kartaa taasna wallahi waa suuragal walaal laakiin san waxaan isleeyahay meeshan haddaad eegtid china siday u dhaqmaso iminka bad baddan la dhaho south china sea waa tahay jazaa'ir fara badan oo yaryar ka samaysay china bad fara badan oo philippines iyo indonesia iyo vietnam iyo laisku haystana waa ka qaadanaysaa marka waxaa laga yaabaa maraykankuna waa ka maalinta dhaweyd oo hanjabay yidhi amuurahay maraakiibtay keeneen iyo diyaaradahay fadhiisinayeen jazaa'irka cusub ay dhiseen loowaxa wax loo dul qaadan kara maaha marka iyadoo xulafo xifiltanka caynkaasi china iyo ka dhex jiro maraykanka inay eeyarun china sii dayso oy tidhaaho soco oo adduunyada ka qaybgal annagana naga tag u malayn maayo waayo waxa weeyaan haddii la furo north korea xad ayay la yeelanaysaa maraykan cid la socota china taasina waxaa laga yaabaa chineisku inay aada uga baaraan degaan arrintaasi marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan waxaa sheekadu inay dheeraato oo la yidhaaho waanu samaynaynaa waxan mudday qaadanaysaa sidaasaanu u wadanaa dabeedna trump waktigiisu sidaa ku dhammaado oo laga yaabo qof trump ka duwan oo sidii ama obama ama bush ama wax lamidii meesha yimaadaan oy sidaasun ku socoto haddana walaal waayahay ugu dambayntii marka haddiiba heshiiskan uu miro dhali waayo oo gadaal ay wax ka simbirraxdaan sidaa ayuu xaalku noqon karaa gacanka wadamadaas kuuriya muxuu amnigiisuu noqon karaa wax weyne ilaah baa de horta og wixii soo dhici doona laakiinse wax weyne isma bedelayo oo way og yihiin no waqooyiga kuuriya ma samayn karto waxuna halis cusub uuna chinesku la socon qolooyinka jabanisku iyo south koreankuna dagaal ma rabaan meeshaa ka qarxa dagaal hadday cidi waddo waxaa laga yaabaa president trump inuu yidhaaho waanu waxbaanu qaad qaadanaa marka waxa weeyaan u malayn maayo rabshad cusub oo dagaal keenta inay meeshaa ka dhici doonto laakiinse waxaa la isku dayi doonaa in xarkaha loosii xidhxidho xagga dhaqaalaha north korea taasina waxay keeni doontaa marka inay chinesku kala doortaan inay maraykanka oo sayladooda ugu weyn adduunka ah wadan ahaan inay ka quustaan oo dee waa tan cashuuraha cusub lagu soo saarayo birti china laga keenayo waxaas oo dhan markaa jidcaynkaasoo murugsan ayaa laga yaabaa inay soo baxdo laakiinse umalayn maayo inuu dagaalimanayo walaa kaasina waxa uu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo u warramayay saare cabdi axmed